xili uu sii kordhayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee ku aadan sidii ay doorasho uga dhici lahayd deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey ayaa si arrimahaasi loo qiimeeyo iyo in arrimaha amniga garbaharey uu yahay mid doorasho ay ka dhici karto ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu magacaabay xubno guddi ah oo soo qiimeeya amniga degmada garbaharey guddiga ayaa waxa ayaa markii ay gaareen kismaayo waxa ay sheegeen inay kulamo la qaadan doonaan siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada ee ku kala aragtida duwan arrimahaasi faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad guddigan oo ra-iisul wasaare rooble u xil saaray qiimeynta xaaladda amni ee degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado ee ka mid ahay deegaan doorashada labaad ee jubbaland ayaa waxay sheegeen iyagoo ku sugan magaalada kismaayo in ay qiimeyn ku samayn doonaan xaaladda amni sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaanna siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka gado ee ku sugan magaalada kismaayo iyo xubnaha kale ee ku sugan degmada garbaharey ee gobolka gado waxaa sidoo kale guddigan oo shalay soo gaaray magaalada kismaayo ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda ay diiradda saarayaan maadaama loo xil saaray qiimeynta xaaladda amni ee deegaan doorashada labaad ee garbaharey ee jubbaland guddoomiyaha guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland cumar maxamed cabdulle dhegey ayaa sheegay in ay diiradda saari doonaan qiimeynta xaaladda amni iyo sidoo kale in ay kulamala qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta si wax looga ogaado sida ay suurtagal ku noqon karayso in degmadaasi ay doorasho ka dhacdo marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk ee jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee garbaharey halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimayn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta oo qiimayn doona siday u diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorasho in lagu qabto iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ay ka qabaan sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo danaynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaaladan jooga laftooda waajibaadka koowaad waxa waaye inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududayn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyaasha doorashada ee deegaan doorashadaas gobolka gado oo siyaasad ahaan ay isku hayaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa waayadii u dambaysay waxaa sii kordhayay xiisadda ku aadan sida degmadaasi doorasho ay uga dhici lahayd maadaama ay ka mid tahay deegaan doorashada labaad ee jubbaland waxaana weli aan la xalin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalk ee ku aadan xaaladda gobolkaasi gado waxaana khilaafkan siyaasadeed uu ku soo aadayaa xilli ay gebagabo marayaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ee ka soconaya meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi islamar ahaantaana muddo kordhin lagu sameeyey wakhtigii loo asteeyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo